adsan yahay haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqadaada toddobaadka oo aan ku faaqideyno doorashada soomaaliya iyo jadwalada dhowaan lasoo saaray guddiga doorashada iyo dhammaystirka xubnaha dhiman dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in barnaamijkan lasii duubay inta aysan puntland maanta soo gebagabeynin xubnihii u dhinaa ee baarlamaanka waxaa barnaamijka soo jeedinaya wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse
jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aannu maanta ku lafagurayno jadwalka ay qorsheeyeen guddiga doorashooyinka heer federaal ee ku aadan in afar iyo tobanka bisha abriil shahaadooyin la siin doono lana dhaarinayo xildhibaanada baarlamanka koob iyo tobnaad iyo maamul goboleedyada qaarkood oo ka soo horjeestay arrintaasi halka safaaradda maraykanka ee soomaaliyana ay soo dhoweysay waxaannu sidoo kale barnaamijka ku eegi doonaa kuraasta muranku ka taagan yahay ee taalla gobolka gedo taasoo dhowaan doorashadooda ay jubbaland shaacisay inay qabanayso barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya faarax xasan cabdi oo ah diblomaasi hore uga tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda sidoo kalena safiir ku-xigeen ka soo noqday safaaradda soomaaliya ee dalka turkiga axmed cabdi haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda doctor cabdicasiis nuur caabi oo ka mida aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo ugu dambayntii diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo faarax guddiga doorashooyinka heer federaal waxa ay soo saareen jadwal ay ku asteeyeen wakhtiga la dhaalin doono xildhibaanada cusub ee baarlamanka arrintaasna waxaa diidan maamulada qaarkood markayay tahay in xildhibaanada ay shahaadooyinka siiyaan waa ku mahadsan tahay xasan kaafi iyo v o eda haddii aan kaaga faallood siday su-aashaadu tahay nimanka fiid baaqi ay soo saareen iyo jadwalka waa wax jira weya kiina waa soo baxiyey mid noocaasoo kale ah oo iyaga maamulayan haddii aad heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar fiirisidna qodob ku jiro ayaa ka mid ahaa inay soo saari karaan yani jadwalka noocaasa marka maamul goboleedyada qaar baa diidan sababtoo ah waxaa imaanaysa baaris oo ah xildhibaanadii iyo siday ku soo baxeen iyo resumeygooda iyo waxyaaba badan baa soo baxayo marka waxyaaba badan baa meeshaas aan isqaban karin marka sidaa daraaddeed nimankan waxay soo saareen waxay leeyiin waxaan annaga soo saaran sideeda ha lagu wato fiidna waxay leedahay waa baarayna wax walba waa suubanina waxaana saxsan dhinaca fiid oo ah inay baaraan dadka ay ogaadaan waxay yihiin dadkan qofku wuxuu noqon karaa criminal wuxuu noqon karaa waxyaaba badan in lasoo baaro way ku jirtaa waa tahay muddada marka afar iyo tobankaa waxa dhan ma kusoo gabagabooyi doonaan shahaada bixinta iyo xildhibaanada inta dhiman ma kusoo dhammaan doonaan way kusoo dhammaanayaan sababtoo ah waxaad jiro waddanka miisaaniyaddiisa ku xiran in jadwalkaas la suubiyo baarlamaanna la suubiyo midda kale waxaa jiro ah dowladihii ama dhaqaalahan waxaana siiy kulli way kasoo wada hadleen ay leeyihin intaa lagu soo dhammeeyo marka culeysyo badan baa jiro oo awood u siinaya in waqtigaa lagu soo dhammeeyo waa mahadsan tahay diini maxamed diini isla su-aashan maxay kula tahay adiga
horta waxay ila tahay yaa iskale sharciyadda inay xildhibaanada shahaadada siiyaan isla markaasna ay ay dhaariyaan horta xildhibaanka waxaa lagu dhaariyaa baarlamaanka yacni baarlamaankii cusub oo jooga waxaana iskale qeybta maamulka ee baarlamaanka sida haddaba loo wado oo qorshuu yahay laakiin inay shahaadada bixiyaan dee guddigii doorashada ayaa weliba fiid ayaa iskaleh inay maaragtay shahaadada bixiyaan ninaan shahaadada haysanna inta baarlamaanka la geeyo lama dhaarin karo jadwalka hadda aad ka hadashana waxaan isleeyahay kuwii hore waxba kama duwana yani waxaan isleeyahay waa un wax iska tentative ah ama yani isku day ah laakiin sidii kuwii hore loo xagaldaaciyey ayaa loo xagaldaacinaya waana muuqataa hadda maamul goboladii qaar kamida ayaa xagaldaacinta wada marka aniga waxay ila tahay waa isku day fiican oo maaragtay guddiga iyo ra-iisul wasaaruhu ay isku dayeen hadi jadwalkii hore waa dhammaaday arintan guddiga doorashooyinka fiid ay sheegeen inay shahaadooyinka bixinayaan ilaa afar iyo tobanka maamul goboleedyada qaar oo ka daba qaylinaya safaaraddii maraykanka oo taageertay sidee u aragtaa arrimahaas oo dhan horta waxaa rabaa intayna shahaadooyinka gelinaan eegno halka ay doorashadu maraysa ad la socoto waa sax jadwaladii isku xigee la sameeyey doorashadu ma isku qabsoomin laakiin haddana si guud markaa u fiiriso doorashadii inteedii badneed waa waa gudubtay intee doorasha ku dhiman tahay wayaan su-aashu waxay doorasha ku dhiman tahay meelo kooban oo maamulka maxaa la yihahdaa jubbaland oo kale oo arinta oo siyaasadeed oo garbaharey ayay horta dood ay ka taagan tahay hirshabeelle iyo puntland waa soo waa soo gabagabaynayaan laakiin su-aashu waxay tahay doorashada soo gabagabaynteeda iyo shahaado bixinteeda xilligeedii ma la gaaray mise jadwalka doorashooyinka oo hore u socon waayey qeybaha ka hadhay ayaa waxay tahay doodeeda inaan gal an waxay ila tahay dooda hadda taagan in xooga la saaro si loo dhammaystiri lahaa meelaha ay doorashadu ku dhiman tahay kadibna loo geli lahaa shahaado bixinta guddiga oo heer federaal oo shaqadan qabanaya yes waa sheegeen xilliga doorashada afar iyo tobanka abriil inay shahaadooyinka ay bixin doonaan maraykankuna waa ku waafaqay xafiiska ra-isul wasaaruna saas ayuu rabaa ayada nafteeda ma dahasan ma dahasan yihiin dood kaloo taagan weyaan maxaa yeelay dalka muddo hal sano ka badan ayuu maaragtay sharciyadii hayadaha dawliga ay dhammaadeen khilaaf badan oo siyaasiyadaa jiray marka iyada nafteeda waxay tahay xilli dambe inay gadaal ay u dhigaan dood noocaas ayaa jirto dad badan ay qabaan oo wax ka radoon dheer ka dhada an marka waxaan qabaa hadda xoog inaan saaro sidii loo dhammaystiri lahaa meelaha doorashada ay ku dhiman tahay kadibna aan u geli lahayn doodii ku xigtay waa mahadsan tahay doctor cabdi waa mahadsan tahay xasan hadiga v o aba iyo asxaabta kalena sidoo kale waa salaamaya intaas kadib horta jadwalku markii koowaad uu fashil fashil ku yimaada ma ahan waxaan dhihi karaa waa markii shanaad mise waa markii lixaad aan dhihi karaa doorashadan maraa la yidhi guud ahaan waxay dhacaysaa oktoobar tobankeeda haddana maanta waxay maraysaa labada kun iyo labayo labaatanka bishii saddexaad aan ku jirnaa fashilkana waxaa keenaya mar kastaba danaha ay wadaan dowlad goboleedku iyo midda federaalka oo mar kastaba dana isdiidanaa keenaya dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah oo qaarkoodna ay taabacsanayeen dowladda dhexe xaafiiska villa soomaaliya qaarkoodna aynan taabacsaneen oo ra-isul wasaaraha ay shaqo wadaag ahaayeen ayaa keenaysa in horta waxaanu daahaan dana istiidana keenaya inay daahdo doorashadu haddaba waxaa moodaa soomaalidu markay ilaali waayeen dastuurka ay ku heshiiyeen in beesha caalamka ama gaar ahaan dowladda maraykanka inay breshar ku saarayso oo ay noqoto iyadii ilaaliyaha dastuurka ayaa moodaa shalay waa arkaysay fariinta ay soo saareen safaaradda maraykanka waa arkaysoo kaleeto xogayaha arrimaha dibadda xalay hadalkiisii war-saxaafadeedkii waa arkaysay waxaa moodaa in bresharku uu hadda xaggooda uu ku haray xafiiska ra-isul wasaaraha ayaa moodaa mas-uul inuu ka ahaa doorashada laakiin wuxuu kusoo koomay asagii in sidii beesha caalamka uu yidhaahdo ha la soo gabagabeeyo doorashada codsiyo uu u gudbinaayo iyo baaqi u gudbinaayo ayay awooddiisii runtii kusoo gabagabowday marka laga reebo doorashadii banaadiriga iyo doorashadii somalilan diini maxamed diini guddiga doorashooyinka jubbaland waxay soo saareen liiska doorashada kuraastii lix iyo tobanka ahayd ee taalay garbaharey dhammaantood way shaaciyeen mana is caddayn laakiin halka ay ku qaban doonaan doorashada haddaba qaab noocee ah ayay ku dhacaysaa doorashada kuraasta iyadoo dhinacyadii isku hayay aana heshiisku ahayn weli waa run horta in meeshaas khilaaf ka jiray laakiin waxaan rabaa dadweynaha dhegaysanaya inaan dib u celiyo u xusuusiyo horta waxyaabihii loogu talagalay gedo khilaafka siyaasadeeda laga abuuray iyo hirshabeelle gaar ahaan magaalada beledweyne waxay ahayd waxyaabihii loogu talagalay in doorashada lagu xagaldaaciyo lagu jiido iyadoo la ogyahay gedo inay ka tirsan tahay maamulka jubbaland in maaragtay dhinaca filada laga diiday inay gedo yani jubbaland u madax banaanaato inay doorashada qabato khilaaf loo abuuro siyaasadeed suurtagalna ma aha in la yiraahdo maamulka jubbaland meel aysan ayagu amniga ka taliy oo ciidan kale oo maaragtay kasoo horjeeda maamulka jubbaland uu joogo in la yiraahdo doorashaha lagu qabto marnaba suurtagal maahayn siyaabaha mararka qaar la isugu dayey in maaragtay ciidan la geeyo laakiin dee dadkii deegaanka oo runtii aada loo mobilise gareeyey ayaa ayaa la hubeeyey marka khatarta amniga oo ka jirta geda in doorasho lagu qabto haddii si madax bannaan ay rabaan maamulka jubbaland inay u qabtaan waa adkaatay marka anugu waa qabaa meeshii kale ee suurtagalah ee ay ku qaban karaan ama gado meel ka mid oo isleeyihiin waa lagu qaban karaa amniyan inay ku qabtaan sidoo kale haddii xal lagu helayo in xitaa laga fekero in maaragtay xamar loo soo raro oo de maadaama haddii compromise lagu gaari karo laakiin taasuna waxay si toos u noqonaysaa faragelin qaawan oo maamulka jubbaland lagu samaynayo arrinka doorashada marka ani waa qabaa maamulku sida uu arko meesha ugu macquulsan uguna suurtagalsan ay ku qaban karaan doorashada in lagu qabta haadi haye horta arrinta geda waxay noqotay mid ka mid ah caqabadaha waaweyn ee doorashada soomaaliya hortaagan waxaa la isku haysta maaha ma garbaharey baa lagu qabanaa ma kismaayaa lagu qabanaya maaha nuxurka meeshay doodda ay ka taagan tahay waxay ka taagan tahay kuraasta lix iyo tobanka ee meesha taal maadaama kuraastu ay boob tahay ma villadaa boobaysa oo farmaajiya tiimkiisa miyaa boobaya mise maamulka jubbaland ayaa kuraastii qaadanaya marka labada dooda meesha taagan waxa weeyaan maamulka jubbaland oo le sharciyadii annagaa leh oo dhisal la socota gobol geeda wuxuu ka tirsan yahay jubbaland iyo farmaajo ama tiimka hadda oo maxaa la yidhaha dowladda waqtigeeda dhammaaday oo ayaduna ku xisaabtamaysa doorashada maadaama asaguna kasoo jeedo doorashada xubnahaas inay noqdaan dad ayaga ayaga u codaynaya hadda maadaama muddo dheer lasoo jiitamayo doorashadiina ay gabagaba maraysa maxay ku dhammaan doontaa waxay ku dhammaan doontaa saad la socoto siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka isbedelaa ka dhacay markii hore trump aan wax badan dan ka lahayn soomaaliya iyo afaaraheeda joogay hadda waxaa yimid bayden oo raba dimuqraadiyadda iyo waxyaabaha maraykanku ay ku faanaan in adduunka u dhoofiyaan safiirka maraykanka ee xamar jooga hadda wuxuu arrintaas ka yahay xaalad siiraasu ka taagan yahay maalin kasta twitterkiisu soo qora marka waxaa isleeyahay tal ayada oon la ogeyn meeshii doorsaal lagu qabanayo ogaal laga gaarin sababta ku qasabtay maamulka goboleedka jubbaland inuu lixi toban kursi ku dhawaaq ayadan xataa meeshii la ogeen waxay culayskii ka imanaysa safaaradda maraykanka oo ku goodinaysay inay kordhin doonto listiga ayna ka xun tahay maamul goboleedyada aan soo dhammaystirin waa tahay caabi haye
waa mahadsan tahay qadiyadda kuraasta gadataalo oo lasoo saaray jadwalkooda lana garanaya ilaa haddartaan ama ayna shaacin maamulka meesha lagu qabanayo horta waxay ahayd caqabadda iyo welwelka horyaalay doorashada muddoba mushkiladda maahan gadow mushkiladda maahan maaragtay boosishka lagu qabanayo ma ahan sida saaxiibka u sheegay laakiin mushkiladda waxaa waaye kuraastan yay dhankay aadi doonaan ma dhanka villa soomaaliya aadi doonaan ma dhanka axmed madoobe maamul goboleedka jubbaland ay aadi doonaan ma cid kale ay aadi doonaan horta caqabadda taas weeyaan laakiin waxaan dhihi lahaa horta laba iyo mid noqon doontaa ama saddex bay mid noqon doontaa midda koowaad oo ah in bositionkii la laado oo bositionkii madaxweyne axmed madoobe oo doorto sida hadda xantu sheegayso magaalo kale la sheegayay iyo in dadkii deegaankaha ay noqdaan dad bisil u bisil inay contribution ku yeeshaan doorashada soo socota ama lix iyo toban kursi oo ay fududeeyaan oo ayagu eegaya danahooda iyo ka qayb noqoshada maamulka deegaankaas ka jira waana wax iskugu soo dhawaa karaan aniga aaminsanay lix iyo tobankan kursi deegaankii iyo maamulkii dhexe oo jubbaland haddaba waxaan leeyahay inay fududeeyaan oo deegaankaasi doorashada lagu qabto qodobka saddexaad waxaa waaye in heshiis laga gaaro oo heer federaal iyo heer maamul goboleed kuraasaas dhinacyada aadayso faarax haddii aan ku imaado waad maqlaysaa qaabka cabdicasiis uu dooda u dhigay adiga sidee u aragtaa lix iyo tobanka kursi ay shaaciyeen jubbaland iyadoo aanay weli heshiis ku ahayn labada dhinac ee isku haya arintan ma qabsoomi kartaa doorashadaasi runtii doorashadan waa qabsoomi kartaa haddii lagu heshiiyo waxayna u dhammaan doontaa aqarka siday tahay waxay u dhammaan doontaa in kursiga beelaa leh waa hob number sida meelaha qaarkood ka dhacday iyo gobollada qaarkood haddii kursiga la furo oo beesha iska leh si dhaba ugu tartanto ay ciday doonaan iyagu keenaan meeshuu doona hadhow ha raaco ama maamul goboleedka ha raaco ama haddii kala dhacaan madaxtooyada ha raaco laakiin uun in beeshii lahayd ay soo doorato ciday rabtay ayaa horta fiyooba imaanaysaa marka sidaa daraaddeed waxaa fiican in dadka meesha jooga iyo beesha iskale kursiga loo furo la yidhaahdo kusoo heshiiya keena saasaa xalka ku jira waa qabsoomi kartaa doorashada haddii laba dhinac ay ku heshiiyaan waana aaqirku waxay dhammaan doontaa in lagu heshiiyo ama sideed sideed ha loo kala qaato ama haddii kale beelaha loo furo saasay ku dhammaan doontaa haadi haddii ay dhici weyso in lagu heshiiyo kuraasta taalla gobolka gedo suurtagal ma tahay in maadaama uu kooramku buuxo la guda galo doorashada afhayeenka baarlamanka iyo ku-xigeenadiisa iyo tan madaxweynaha arrinta gedana dib loo dhigo oo dowladda soo socota lala sugo sida dad badan ay qabaan arrin akhlaaqiyada arrintan kasoo laabanaysa oo ahaa in haddii qabiilada soomaaliyeed xildhibaanadooda qeyb ay ka maqan tahay doorsada la qabto dad ayaa iman doonta maadaama baarlamaanku ka kooban yahay four point five oo qabiil lagu qeybsaday ah qabiilka number badan oo tiradii matal lahayd ay ka maqan tahay samaysanka dowladdaas maxay ka yihiin ayaa dood imanaysa marka horta doodaas waa dhinac ayay ka jirtaa haddii marka laakiin xal kale la waayo haddii xal kale la waayo mana u malaynaya xal kale in la waayo sababta waxa weeyaan labada dhinac ay isku haysato doorashada ah maamulka jubbaland iyo madaxweynaha farmaajo hadda xilligiisii u dhamaaday labadu waxay rabaan cod meesha inay ka helaan ee kuraasta iyo meesha lagu qabanaya waxa uma jeedaan codkaasaa voodkaa laisku haystaa marka waxay ku dhammaan doontaa nisaan isleeyahay tanaasul ayay ku dhammaan doontaa oo si unbaa loo qaybsan doonaa kuraastaas waa mahadsan tahay caabi haye horta kooramka hadda ilaa hadda koramku waa joogaa waa waa dhamaystiran yahay maadaama soomaalidu ay iska tahay four point five way fiican tahay haddii dadka deegaanka jooga ay fududeeyaan oo caqabadda hortaala ay ka wareejiyaan doorasho in lagu qabto deegaankaas waxaan is leeyahay waa la qaban karaa doorashadaas haddii la waayo caqabadaas inay ka wareejiyaan xeerkii lagu heshiiyey waxa wuxuu ahaa in laba deegaan doorasho lagu qabto doorashada hadda xogta aan helayo ceel waaqb baa la sheegayaa waa position ka mida positionno maaragtay waa position labaad waana haddii caqabadda laga wareeji waayo ayagiina roolkii loo baahnaa kuma yeelanayaan oo caqabad baa maaragtay ayaa hortaalla marka waxaan qabaa inay fududeeyaan horta dadka deegaanka dadka deegaanka arrintan farmaajona uma taallo axmed madowna uma taallo priority waxaa iskala dadka deegaanka jooga hadday fududey waayaan caqabad baa ku imaanaysa masaaliixdoodii iyo dadka ay doonayeen ayaa dhaafaya saa daraaddeed war arrinta intay iska daayaan dana ku xiran madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne maaragtay axmed madoobe beelaa iskale waxa waxaana soomaaliya nomination ka socdo walaal magacaabisa ka socoto doorasha kama socoto haddaba qeybtooda ha ka qaateen hana fududeeyaan anig qabaa hadday fududay waayaan soomaaliya koormka waa buuxaa ilaa iyo haddeer caqabad dambe oo dib loogu sii dhigi karo doorashadana ma jirto hadda waxaa la ansixiyey miisaaniyad saddex bilood ah suuragal maahan in iska sii jiitanto haddana cid kaloo ansixi doonta haddii aan baarlamaan la helin miisaaniyad dambe cidda moo ansixi doonta lama helayo farax haddii ay dhici weyso in lagu heshiiyo kuraasta taalla gobolka gedo suurtagal ma tahay in gobolka gedo laga tago oo doorashadii madaxweynaha iyo tii baarlamaanka iyo la guda galo oo hore loo socdo oo la yidhaha dowladda soo socota ha loo daayo wixii ay ka yeelayso kuraasta gedo runtii waa laga gudbi karaa koorum waa jiraa baarlamaaniyan oo meeshii ee, dadka meesha joogo way dooran karaan ilaa madaxweyne way dooran karaan koorumkuna waa jooxaa baarlamaanka guddoonkiisana way dooran karaan laakiin ee, maclumaha gobolkan dastuuriyan uu yahay meel gobol jiro kuraasna leh oo markaa kuraasta ay wakiil uga tahay gobolka dadkii meesha joogay waxay noqonaysaa gobol ama dadkiisa ka maqan yahay marka xuquuqdoodii baa meesha ka maqan saa daraaddeed ama dowladda tan hadda jirta ha samayso ama tan kale ha samayso lix iyo tobanka kursi waa inay soo baxaan xilligay doontaa qaadato waa mahadsan tahay diini maxamed Eh, horta waa ani waxaan isleeyahay maamul ahaan waaba laga gudbay oo jadwalkii la iclaamiyey eh, baarlamaanka isku dooran lahaa yacni si farsamo ahaana ayaa looga gudbay eh, qodobkaas Eh, qodobka labaadna waxa waaye afhayeenkii guddiga doorashooyinka heerka federaal wuxuu yidhi haddii wakhtigii loogu talagalay lagu qaban waayo eh, maadaama eh, culaysyo badan ay jiraan oo siyaasi ah ama gudaha ama dibadda labadaba eh, waan ka gudbaynaa oo dee dee ay ku- si rasmi ugu dhawaaqeen Eh, farsamo ahaanna eh, jadwal la dejiyey oo ba- yacni broseskii ama shaqadii inay so- sii socotiyo baarlamaankii la dhaariyo olre waaba laga gudbayba Eh, laakiin eh, fursad inta qorshaha kale socdo fursaddii weli ma jirtaa ha ama maya markii la yidhaha fursaddii waa jirtaa dood waxa weeye eh, yaa ku yeela doorashadaas yaa saameyn ku yeelanaya saameyntaasna waxaa laga rajaynayaa madaxweynaha soo socda eh, dee inuu ama tiradiisa ku badsado ama ay tiradiisa ka, ka go'do maadaama asaga uu deegaan ahaan jufadii meesha kasoo jeeda yahay haddana xanuun gaara iyo culays gaaray ku haysaa wuxuu isleeyahay dee kuwaasu xoogaa loyaltigeedu kuwa kale waa la ysaga hadlayn karaa marka doodu waa codka laakiin kursiga garay gardarro reerkii loo calaamadeeyey maadaama kuraasta four point five lagu qaybsaday qof aan ahayn ma qaadanayo ama jubbaland ha lagu qabto ama xalana ha lagu qabto ama garbahari ha lagu qabto mar leyba kursiga waxaa qaadanaya reerkii markii hore iska lahaa marka anigu waa qabaa broses ahaan in looga gudbay oo hadda ay shaqadii socoto inta broseska codaynta guddoonka laga gaarayana weli fursad in doorashadii la qabtaa jirta dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno guud ahaan arrimaha doorashooyinka dalka jadwalka dhaarinta xildhibaanada ee la soo saaray iyo caqabadaha ka taagan kuraasta gobolka gedo waxaana barnaamijka marti ku ah faarax xasan cabdi oo ah diblomaasi hore oo xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda axmed cabdi haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda cabdicasiis nuur caabi oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabto barnaamijka waxaa jira musharaxiin laga hor istaagay inay u tartamaan kuraas ka tirsan golaha shacabka iyo beelo iyaguna ka cabanaya in xuquuqdooda la duudsiiyey haddaba halkee marjac ah oo lagula laabanayaa wixii tabasho ah ee jira aan siiyo caabi waa mahadsantaha xasan ani waxaan qabaa kursi kaste oo aan loo gudbin cabashadiisa guddiga xalinta khilaafaadka oo cabasho rasmi aan la gudbin muddadii loogu talagalay Eh, cabashadaas ma ma noqon doonta cabasho sharciya Eh, tabasho u- dhammaan soomaaliya o dhan jirtaa kursi aan tabasho ka jirinna waa hal iyo labo sida kuraasta gaalkacya looga tartamo oo kaleeto iyo kursi looga tartamo beledweyne oo ujeedaayey maahane kuraasta kale oo dhan eh, maaragtay waa kursi kuraas ay runtii haraysay musuq maasuq iyo magacaabis haddaba haddii muddo kooban sidii ku qorneyd heshiiska aan loo gudbin guddiga xalinta khilaafaadka eh, ma noqon doonto cabashadaas iyo tabashadaas mid sharciya oo procedure rasmi heli doonta ma noqon doonto marka kursi kaste oo aan lagu dheganayn sidii guddiga maaragtay ay shaaciyeen procedure u mari doonaa waxaana xaq u leh procedurekaas guddiga fiid oo heer federaal inay procedurekaas mariyaan markii listiga lasoo dhammaystiro oo la xaqiijiyana muddo bil ah kadib waa inay fadhiistaan oo xildhibaano rasmi ay noqdaan lana dhaariyo runtii kadibna ay la wareegaan guudiyada maaragtay soo dooranaya guddoonka baarlamaanka arrinku saasuu ku soconaya faarax aragtidaada ku aadan tabashada jirta sidii wax looga qaban lahaa horta waa ku mahadsan tahay su-aasha waa su-aal wanaagsan dadka tabashada keenay xaq bay u leeyihiin waa jirtaa dad laga hor istaagay waa jirtaa laakiin yaa ka hor istaagay ma maamulkii baa ka hor istaagay ma reerahoodii baa ka hor istaagay ma ciddii iyaga doonaysay ama wadatay baa ka hor istaagtay marka waxyaaba badan baa jiro doorashada waxaana fiicneyd sida kursiga gaalkacyo gabdhaha ku tartameen oo si xura u tartamay iyo kursiga beledweyne oo weliba rag gabar la taltantay oo free ah in laga dhigay ahayd kuna haboonayd in kuraas sida xur looga dhigo oo reerka loo madax banneeyo jufooyinka waxaa dhici jirtay awal in nin iska soo qorto muddo labaatan sano ku fadhiyo ama nin lix iyo toban sano ku fadhiyo oo asiga jufadii keensada cid walba keensado odayaashana asaga ka taliyo tii meesha way ka baxday sanadkan waxaa dhumiyey kuraasta dad badan oo culus oo muddo ku fadhiyey meelaha habkan cusub oo hadda loo wado oo jifooyinkana ay fahmeen in isbedel iyaguna isbedel doon yihiin ayaa ku habboon waa tahay diini aan kuu soo koobo tabashada jirta ee dadka laga hor istaagay xaqii ay u lahaayeen tartanka iyo odayaasha beelaha ee cabanaya oo leeya nabadoon aan reerka ahaynaa la keenay xaggee lagula laabanayaa oo marjac ah
horta sida aan ka soo baranay doorashadan amaba tii ka horreysay oo lix iyo tobanka laba dhacdo isku xigtaa dhacday oo markii koowaad waxaa la yidhi haddii qof uu wax soo cawdo oo cadaaladdarre u ka cawdo wax maxkamad ah oo shaqo ku leh arrimahan ama garsoorahoo shaqo ku leh male marka markii horeba albaabkii cabashada waa la xiray marka waxay ku xiran tahay meel guddi khilaafaad maxkamad garsoor qaab kale oo dhaqan ah meel kale oo loo cawdo oo hadda anigu aan ogahay ama aan dhihi karo waa jiraan lama arko sida kaliya waxa waaye hadda waxaa ka taagan doorashadii hadda beledweynuhu waxay xiran tahay kuraastii ha la furo iyo lama furaaye sidii horan cayaarta ku wadnay aan ku wadno maamulkii qayb ka mid ah waxay ay dareentay culays xoog leh oo yacni beelihii meesha deganaa weliba u badnaa magaalada beledweyne qaybta hadda doorashadu ka dhacaysa inay xoog isku abaabulayaan maamulkii qayb ka midana waxay leeyihin waxaas waxba ka soo qaadi mayna cayaarta sideeda hore noogu wada sababta ay hirshabeelle yacni maamulada kale oo dhan uga dabamari doonto oo solaqiyaasa inay ugu dabamari doontana waxaa waaye yani maamulkiian maaragtay isku mowqif ahayn sida hadda meelo badan laga soo xigtay markaan waxaan qabaa waa cashar soomaaliya soomaalidu ay ka baratay doorashada dadban aan siiyo ninka la yidhaha haadi horta tabashada iyo cabashada iyo qaylada taagan sababta keentay doorashada ayaa la boobay marka boobka doorashada ayaa waxaan o dhan sabab u ahaa midda labaad waxaan rabaa inaan kuu sheego hadda doorashada boobkeedi waa la xalaaliyey xalaal noqday xalaal noqday maaha gudiyaasha iyo dadka big manka oo siyaasada haysto maamul goboleedyada madaxda kale maaha laakiin dadka shacabka ay dadka u tartamaya naftooda aqbalayba waxaad arkaya qof oo kursi u tartami lahaa loo diiday inuu tartamo oo laga xirtay oo kule maaragtay watiga waqtigaa iska suya toroomada iyo cuqdadaas waa jirtaa laakiin mar kale soo ay soo baxaysaa hadda maamul goboleedyada kuraasta boobay dadka xiranaya madaxdan hadda maaragtay kuraasta u diidaysa dadku inay ku tartamaan hadda doorashadu markay dhammaato ayay dib ayadan dib ayagay dib ugu soo laabanaysaa laakiin su-aasha taagan oo meesha hadda ugu muhiimsan oo taagan waxa weeyaan doorashadan cabashadeeda iyo qaylada ka taagan waxaas waa lagu kala tegay doorashadan dhinac bay u dhacday faarax xildhibaanada baarlamanka koob iyo tobnaad waxaa saaran mas-uuliyaddii shacabka marka rajacaynkee ah ayaa laga qabaa inay codkooda ugu heeliyaan bulshada soomaaliyeed oo ay doortaan hoggaan dadka iyo dalka samata bixin kara baarlamaanka waxaa soo galay horta dhallinyaray u badan yihiin dad yaryar baarlamaankan oo odayaasha hore meeshu way ka baxeen dhallinyaradan fikirkooda waa ka duwan yahay odayaasha waa isbedel doon sidii labayo tobanlixi tobankii labaatankii lixi toban waxay ahayd isbedel doon dhallinyaradii dadkii soo doortay ama filaya inay u codayaan sidii la doonayo uguma codayn kana sidii oo kalea dhacayso laakiin waxaa loo baahan yahay dadka lasoo doortay in iyaga naftigooda ay aqriyaan wax inay ogaadaan dadka dalka meeshuu ku sugan yahayna waa loo jeedaa yaa samata bixin karo yaa dalkan badbaadin karo yaa cadaalad u keeni karo yaa toosin karo yaa waxqabad u samayn karo yaa dhaqaalo u abuuri karo yaa shaqo abuuri karo waxyaabahaasoo dhan qofka laga filan karo ayaa loo baahan yahay dad waa dad lasoo tijaabiyo oo kuwo hore ah kuwana waa kuwa hadda joogo loo jeedo waxay samaynayaan ninka lagu tashan kara yuu yahay asagana oo oo imaanayo ama dalka ha jooga ama dibadda oo asagana meesha dadkaan soo gaarsiiyan dhaabsiin karo marka waxay ku xiran tahay in dadka cusub oo golaha shacbiga iyagana inay intaa fiirt- fiiriyaan gartaana in dalkan uu u baahan yahay badbaado waa mahadsantahay diini maxamed diini baarlamanka cusub ee iminka lasoo doortay rajo caynkee ah ayaa laga qabaa inay hoggaan wanaagsan ay bulshada usoo doortaan rajadu waxay ku xiran tahay saddex qaybood qayb waa midaas ilaahay xaggiisa aan ka sugayno in ilaahay dadkaas inkastoo aysan waddo fiican ku imaan in ilaahay qalbigooda wanaaga usoo jeediyo oo maslaxada caamka usoo jeediyo rajo waa rajadaas rajada labaad inta yar ee sida madaxa bannaan kusoo baxday iyo intii hore baarlamaanka ku jirtay rafaadkii shantii sano lasoo dhaafay goobjoogga u aheedo ay aragnimo fiican ka qaadatay xoogaalka ah intaas marka laysku daro waxaan is dhihi karaa iyo ee qodobka ugu dambeeyan isleeyahay haddii bulshada soomaaliyeed ee ay saameynteeda ku jihayso saddex boqol iyo labaatan iyo sagaalka xildhibaan intee la eg oo saameyna ayaa bulshadu ku yeelan kartaa in rabitaanka shacabka iyo rabitaanka ummadda ay u hoggaansamaan oosan rabitaanka jeebka u hoggaansamin taasna waa rajo kale markaan waxaan qabaa rajada ilaahayna lagama quusto annaguna inaan iska quusanna maaha bulsho ahaan waa inaan is abaabulnaa oo aan ka shaqaynaa sidii aan u soo saari lahayn qof at least sida hadda joogta wax wax ku biirinaya positive ah eh, oo si kh- yacni aan ahayn qof eh, power grab yacni awoodda ku maman ama ku marqaamay oo aan ahayn eh, ka fekeraya maslaxada caamka ah eh, waxaan isleeyahay dad wanaagsan oo duruufo kala duwan kusoo baxay baarlamaanka laftigiisa way ku jiraan ayaga laftigooda shaqo inay qabtaana looga baahan yahay waxaan isleeyahay fursado badanaa jira laakiin ma hubo nin lacagtii weli hortiisa ka muuqato shalana ee, nidaam aan fiicnayn kusoo baxay rajada generaal laga qabi karo calaam su-aal weyn ayay saar haabdi haye Eh, hortaan waxaan is leeyahay eh, taariikhda siyaasadeeda soomaaliya markii la fiiriyay gaar ahaan doorashooyinka eh, markas isbeddelaa ka dhaca marka anu waxaan ku jiraa dadka aaminsan eh, probability aada u tiro badan oo boqolkiiba sagaashan ka badan dalkan inuu isbeddel ka dhacayo laakiin su-aasha taagan waxa weeyaan eh, isbeddelkaas ma noqonaya midkii loo hanweynaa oo loo loo rajo weynaa ama qofkii saxda ahaay oo dalkan hadda xaaladdu ku jiro oo eh, saad la socoto doorashooyinka soomaaliya eh, mar kasta eh, waxay leeyihiin maaragtay ee, haarooyin badan ayaa ka hooseeya oo dadkii doorashada loo soo diiday dadkii la dhibay dadkii maaragta kursiga lagu xoogay qabaayilkii oo in la liida dareemay wixii oo dhan ayaa soomaaliya siyaasadeeda ka mid ah marka dadkaas hadduu usoo bixi waayo qof oo isku soo dumo oo qulubtooda ilaaliyo oo dhibaatadii eh, sidii loo dhaqi lahaa ugu talageli waayo oo siyaasadii hagaajiyo oo amnigii ka shaqeeya oo dhaqaalihii eh, ka shaqeeya oo xiriirka caalamiga ka shaqeeya haddii ay dooran waayaan waa waa waa caqabad weyn ayay ayay baarlamaanka ay ku noqonaysa doctor caabi eh, baarlamankan cusub rajo caynkee ah ayaa laga qabaa inay dalka usoo saaraan hoggaan lagu kalsoon yahay Ee, waa mahadsan tahay horta baarlamaankan waxaa mas-uuliyad weynaa horta alla Ee, dalka marxalad amnina waa ku jiraa mid dhaqaale xumana waa ku jiraa mid siyaasadiisi waqaribantana waa ku jiraa horta baarlamaankii hore xamaasad badan bay ku jirtay doorkii hore wax doortay xamaasadaas oo madax bay doorteen haddana waxyi ka bacdi mucaarad bay noqdeen Ee, macnaheeda waa maxay hogaankii ay doorteen sidii ay rabeen way ka waayeen war haddaba lama oga hogaanka aad dooranaysaan wuxuu noqon doonee waxaad ka fekertaan hogaan aad adinkuuna u eegin qabiil adinkuuna u eegin shakhsi jacayl inaad u eegtaan hogaan dalkan samata bixi kara oo marxaladaha adag oo lagu jiro ka badbaadi kara kow eh, dad badan waxay aaminsan yihiin dhallinyaraha ka buuxda xildhibaanadan aniga ma ma qabo xildhibaanku hadduu xataa dhallinyariya eh, uusan lahayn fiishin iyo aqoon ku filan oo uu wax ku kala dooran karo maxaa wanaagsan maxaa xun maxaa la soo maray maxaa la joogaa maxaa soo socda intaas hadduusan kala saari karin qofku macno ma samaynayo dhallinyaro ha noqdo qof weyn ha noqdo khibraduna sideedaba macnaha meel inaa iska taagantaho hal shay aad samaynayo khibrad laguma yeesho laakiin yaraan iyo weynaanna khibradda kuma xiran waxay ku xiran tahay qofku maskaxdiisa iyo inuu leeyahay political imagination inuu leeyahay maskaxdiisa wax analyse garay karo oo wixii wanaagsan iyo wixii xun uu kala saari kara taasa ugu muhiimsan Ee, ugu dambeyn walaal aniga waxaan aaminsanahay ee, rajada ilaahay lagama quusto la taqnadu min raxmat illaah Ee, rajo fiicana qabnaa tafaalu bilkhayri tajiduh Ee, taa qabna taas waaye Ee, waxaan rajaynayaa inay runtii xildhibaanadu sameeyaan ee, kutlo kutlo inay sameeyaan oo ka fekeraan ee, maxaa wanaagsan maxaa dalkan u wanaagsan maxaa dalkan ka khaldan waxaynu joognaa gabagabadii barnaamijka xalku muxuu yahay aan ku horeeyo diini horta aniga waxaan aaminsanahay hadda dhibka soomaaliya haysta qayb waxaa ka ah bulshada rayidka oo oo kaalintii looga baahnaa aan ka soo bixin yacni bulshada rayidka in la iska ammaano oo haddana wax soo saarkoodu uu macnabeel noqdo annaga laftigeena mararka qaar yani ma aha inaan dadka kala dhaliilno wax ka sheegnay annagana laftigeenu eedda qaybaan ku leenahay yacni marar badan sidaan maaragtay yacni saxaafadda ka sheegay mas-uuliyadna wayna saaran tahay oo mid maaragtay ilaahayna saaray iyo mid annagu aan isa saarnay damiirkeennuna saaray intaan waana saaran tahay xalka waa in sida ugu dhaqsaha badan madaxweyne soomaaliya samata bixi kara loo doorto oo maaragtay ummadduna markaas ay ducaysato qalbigeedana maaragtay ummadda shantii sano lasoo dhaafay aada u kala fogaaday yacni rajadii iyo diiladii soomaalida laga qabay caalamku wuu yaraaday cabsida in maaragtay soomaaliya sida afghanistan oo kale ay noqoto la yiraahdo isku baabaha ciriblood cabsi welwal badanaan ka qabna haddaan bulshada rayidka nahay oo soomaalida yacni waxalla wixii kaalmo caalamiya heli jirtay ama mid dhaqaalo mid siyaasadeed ay istaagaan marka anigu waxaan qabaa xalku wuu cadyahay xalku waa in doorasho deg dega la galo oo si nabada lagu galo oo welibana qof soomaaliya wax u hambaynaya mustaqbalkeeda la doorto xalku sidee u aragtaa hadi xalka waxaan u arkaa in doorashada soo gabagabaynteeda iyo xal keelidda arrinta gado awoodda ugu weyn laysoo geeyo maamulada kale ee puntland iyo hirshabelle wax ku dhiman yihiin ayagana ay si deg dega usoo gabagabeeyaan kadibna loo diyaargaroobo doorashada maaragtay madaxweynenimada iyo labada maaragtay gudoomiye labada labada labada aqal oo baarlamaanka laisku yihahdo golaha shacabka iyo aqalka sare kadibna loo diyaar garoobo isbedel siyaasiya dalkan soo soo oga dhici lahaa oo qof macquulaho maaragtay dalkan isku sii wada loo dooran lahaa cabisokoof xalku muxuu yahay walaal xalka koobaad waxaa weeye in doorashadii lasoo dedejiyo waqti kooban oo tobanka cishoo soo socota maca doorashada arrinta gado lagu soo gebagabeeyo kadibna la gudagalo sidii hogaankii maaragtay golaha shacabka iyo golaha aqalka sare labada golo shacabka labada golo xildhibaanada baarlamaanka in la gudagalo kadibna dalkan hogaan samanta bixi kara loo doorto sidoo kaleeto walaal waxaan iyadana soo jeedi lahay xalka qayb ka mid ah in la joojiyo xamaasadda iyo wax kastoo dalkan uga daraya waayahan waxaan maqlaynay alliance beele iyo arrimaha soo asaasa waxaan u baahanahay waa u baahanay in mabda laisku maaragtay dadku coalition ku sameeyaan iyo kooxo si kala diloo dhigo ama xisbiyo hadda ma jiraan dalka laakiin arrimo mabda ku shaqeynaya laakiin arrimaha beelaysan oo dhan inaan dalkan looga darin oon dib loogu celin dagaal sukeeye waxaana muuqata runtii arrimahaas haddii la xoojiyo inay dhib keeni karaan taasaan ku talilaa marka in la joojiyo lana ambaqaado sidii dalkan doorashada waqtigeeda loo soo gabagabay lahaa farax xalku muxuu yahay xalka anugu waxaan u arkaa in doorashada lasoo dhammaystiro habkii lagu soo dhammaystiri lahaa weliba maslaxadda haddii la heli karo in waxaan aaminsanahay haddii orientation loo qabto xildhibaanada cusub la baro xasanaadda waxay tahay xasanadda in la baro mas-uuliyadda dalka ka saaran in la baro howsha ay iyagu leeyihiin tababar loo sameeyo nooca madaxweynahay soo saarana waxay ku xirnaanaysaa aqoonta loo kordhiyey iyo siday habka wax yihiin marka waxaan aaminsanahay howl badan baa taallo dadka markay soo baxaan waa dadka waa in lays aaminaan dhexdoodii waa in lays cafiyaa dad muslimaa nahay marka waxyaaba badan baa jiro dadka waa politics waa la galaa adduunka oo dhan laakiin marka meesha politicska dhammaado waxaa loo bahan dalkan uu meesha kasii socdo dalkeenna saa ka warqabtid doorashadan hadda socoto xitaa suuqyadii baa xirmay yani dadkeenna waxaad moodaa in wax walba ay ku xiran tahay doorashada ama dowladda dadkii brivate-ka ahaa bulshadii kulli iyaga naftigooda waa inay helaan hab iyo foorumyo ay ku hadlaan isbedelka iyo waxa dalka ka socda ku keenaan baarlamaankana u caqli celiyaan baarlamaanada adduunka waxay leeyihiin waxa la yidhaha advisors oo siiyo advice dalka saanuu ku habboon yahay in doorashadii la dedejiyo sida ugu dhaqsi badan iyadoo xal laga gaarayo si walaaltinimoa iyo soomaalnimo ah dhegaystayaal intaas ayaynu ku soo gebagabeyneynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen faarax xasan cabdi oo ah diblomaasi hore oo xilal kala duwan ka soo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda axmed cabdi haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda doctor cabdicasiis nuur caabi oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo diini maxamed diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo